barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan v o a somali com
dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bar waxay tilmaamaysaa kuuda iyo barkii duurnimo waa maalin jimcaha laba iyo labaatanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddiina duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo jeedinaya yaare cilla nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkayaga dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aanu ku eegayno hannaankii soo dhoweynta ee soomaalidii hore waxaynu lahayn sooryaal dhaqan oo dhirta laisku daweeyo xoolaha iyo dadka iyo mid kasta lagu daweeyo marka ma lahaynin dhakhaatiir waaweyn aniga awoogay ir cabdilla xasan rigi dhirta ku daweyn jiray buu ka mid ah waxaan ka warhaya iyadoo duulaanla aadayu raacay in la yidhi halaga daba togaa la soo qabto baraawish dhakhtar kale ma lehe sidaas baynu dhirta isugu daweyn jiray
heesta aan maanta barnaamijkeena kugu haynana waa
yaa salaam heestaasi goordhow ayaynu ka bogan doonaa ciyaarihii iyo qodobo kalena waannu idiin haynaa marka horese warkii dunida
dacwad ogaha ugu sarreeya israa'el ayaa ra-iisul wasaare benjamin netanyahu waxa uu ku soo oogaya dacwado la xiriira laaluush wax khiyaameyn iyo kalsooni lumin dacwadahani ayaa waxaa xuduntoodu ay tahay eedeymo ku saabsan in ra-iisul wasaaraha iyo xaaskiisa ay qaateen dheeman sigaar iyo khamri qiimahoodu uu dhan yahay laba boqol iyo lixdan kun oo dollar iyo hadiyado kaleeto oo ay ku bedesheen iyaga oo fulinaya dana siyaasadeed netanyahu ayaa sidoo kaleeto lagu eedeeyey in uu faragelin ku sameeyey hay-adaha sharci dejinta dalka isagoo matalaya laba shirkad oo warbaahineed taasi oo u dhaafsaday in warar wanaagsan laga baahiyo waa markii ugu horreysay taariikhda israa'el oo ra-iisul wasaare xafiiska fadhiya lagu soo ogo dacwado la xiriira eedeymo dembiyeedda adeega internetka ayaa hawada ka maqan dalka iiraan maalintii lixaad iyadoo la sheegay in mas-uuliyiintu ay taasi tallaabadaasi u qaadeen si ay u caburiyaan dadka mudaharaadyada dowladda lagaga soo horjeedo dalkaasi ka wada koox fadhigoodu yahay london oo internetka dusha kala socota oo magacooda la yidhahdo net blakis ayaa sheegay in internet la-aantu guud ahaan ay ka jirto dalka iiraan iyadoo haatan ay u muuqato inay adeegaasi qayb ahaan soo daayeen kadib markii hawada ka maqnaa boqol iyo saddex iyo toban saacadood oo xidhiidha kooxdani waxa ay sidoo kale sheegeen ilaa hadda in la soo celiyey adeega boqolkiiba shan iyo labaatan internetka dalkaasi laga isticmaalo iyaga oo la hadlayay wariyayaasha ayaa xogayaha golaha sale ee internetka ee dalka iiraan abulxasan farozabadi waxa uu sheegay in dhowaan ay go-aan buuxo ka qaadan doonaan sidii ay adeega internetkaasi u soo celin lahaayeen amaba ugu sii xidhnaan lahaa mas-uuliyiinta dalka iiraan waxa ay sheegeen in ay sababtay internet la-aanta ka jirta dalkaasi dhaqaalihii wadanka oo hoos u dhacay iyada oo marka horeba dhaqaalaha wadankaasi uu dhaawaca gaadhsiiyey cunaqabataynta uu maraykanku saaray wadanka iiraan
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyaheenna cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa haddii rabi raalli ka dhigo daaweynta dhirta iyo sidii dadka hore iyo kuwa hadda jooga ay ugu daaweeyaan aadan maxamed saalax aadan weli waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanada gobolka sool waxa uu muddo afartan sanaa dadka ku daaweynaya dhirta waxa uuna ii sheegay inuu ka dhaxlay waalidkii cabdikariinow waan dhowahay waad maasantahay walaalle anigu dhirta aabbaha iyo awowgii baan ka dhaxlay markii gobolis markii u dambaysana qofkii la yidhaahdo geed buu yaqaanaaba waa raadiyey buuxooda waan ka tegey hosinku meel yahay nin baan ugu tegey laascanood kismaayo meel dhoolea mareeri baan ka shaqayn jiray adigu waan ururiyey ururin baan ku sameeyey majuuratiisi aabbaha iyo awowgii baan ka qoray dhirta dhirta xanuuno badanoo sida hodhuh oo kale oo xanuunkan hodhaha la yidhahdo baabsiirka xoqadaha bahalkan la yidhaahdo afqalooc ee neerfaha ah dhabar xanuunka infectionko nooc kastaba leh dhiigbaxa dadku dhiigbaxo dhir dhiigga xinjuri iyo markiiba joojisa waxyaalo badan oo badan baan ku daweeya bal intayna u gelin ayna qaabka dadka ugu daaweyso iyo noocyada ay ka kooban yihiin dhirta iyo magacyadooda bal muhiimadda ay dadkii hore ee soomaaliyeed ay u lahaan jirtay isku daaweynta dhirta iyo waxyaabihii lagaga sheekeeyay aad kusoo gaadhay taariikh ahaan iyo macnahay ugu fadhiday bal nooga war
waxaynu lahayn soryaal dhaqan oo dhirta laisku daweeyo xoolaha iyo dadka iyo mid kasta lagu daweeyo markaa ma lahaynin dhakhaatiir waaweyn aniga awowgay iyo cabdilla xasan raggii dhirta ku daweyn jirayba ku mid ahaa waxaan ka warhayaa inuu duulaanla adayu raacay in la yidhi laga daba togo ha lasoo qabto baraawishi dhakhtar kale ma lehe sidaasaynu dhirta isugu daweyn jiray xanuun kasta oo qofka ku dhaca waxaynu lahayn dad dhaqanka yaqaan wax ku daweeye qalinyaad ay tahay nooca adigu noocii loo dhigaba dad dhirta ku daweeyaynu lahayn markaa haddeerto waxaanu leeyahay dhaqankeeni wax sii dabaluula yuu noqday siiba dhowr nin baa gobolkan aniga iyo dhowr nin aan ka mid ahay baa wax haddeer ka sii haya haddaanu annana maanta la tagnana dee waa iska dabar go-aysaa wixii wax naga beeri lahaa ama naga reebi lahaa lama hayno aadan dadka hore dee si weyn bay u isticmaali jireen dawaduna way ku yareed bal ka waran qaabka dhirta u isticmaali jireen ee ay ugu dadaali jireen si ay isugu daaweeyaan oo kale adigu dee ma lahayn wax iyagu ama shaybaaro ama meel maaragtay ay ku ogaadaan dhirta maaragtay awooddeeda sadmatigeeda iyo wax ay keenayso laakiin maskaxiyan iyo diiniyan bay u yiqiineen sidiina anugu qof kastabana wixii u yiqiinay suu ii sheegay baan uga soo qoray matalan awoogay oo kale maalinta uu dhintay ilaa shan iyo sagaashan meelahaasu marayay ilaa yaraantaydiina waan ag fadhiyo maalin walba awow waxaa ii sheeg baan odhan jiray xanuunada xataa waxaa jira qaar dab lagu daweeyo sida xanuunka gasarka la yidhaahdo ciriqa dadka ku dhaco oo dhakhaatiirtu ayan daweyn karin waxyaalahaas oo dhan waxaa jira in dab lagu daweeyo markaa mid walbaba waxna arag buu igu tusay dabka waxna waa ii tilmaamay dhirtana markii dambe markaan ka qorayay isaga iyo kii walbaba qoraal boog aan ku qoray yaan ka sameeyey markaa saasaan dee inta qiyaas ahaana waxay tusay awogey geed kastaba inta wax lagu daweynayo qiyaasta haa wax lagu daweynayo oo la siinayo qofka wuu ii sheegayo dhirta qaarba waxay leeyihin side infacti oo baawarkeedu weynyahay haddii aad dadka maaratay si siyaadaa u siiso sidaa isaga ilaali bay ugu yidhi markaa oo adigu hadda aad muddo afartan sana kusoo jirtay bal ka waran dadka hadda jooga iyo siyaabaha dirta ugu daweyso iyo waxa ay ka fahansan yihiin dadka haddeer jooga sida wacyigan maanta la joogo la ii weydiiyo haddeer xilligayn ku jiro waliba dhakhaatiirtii casriga ahayd iyo daawadii casriga ay soo badatay liima weydiin jirin markii hore qof waliba markaan ku idhahdo warabtoo dhakhaatiirta aada waxay ku odhanayaan war dhakhtar ma jire mana daweynaysaa mise na daweyn maysi waxay aaminsan yihiin dadku haddeer siay u badan yihiin dawo dhaqameedkiiba aaminsan yihiin oo u soo noqdeen oo aada ugu dadaalayaan markaa buu leeyahay qaar dhirta qaar waa israacaan oo waa laysku daray xanuunada qaarkood qaar gaar baa loo isticmaalaa qaar waa kuu kaydsamayaanoo sida daawada kaleo kale kuu kaydsamayaan waad kaydsan kartaa qaarna ma kaydsamaanoo markaa cusaybka unbaa lagu isticmaalaa markaa mid walbaba sida ay tahay baa wax ugu isticmaala ugu daweeya dee dhirtu way badan tahay magacyo fara badan bay leedahay dadkoo dhanina ma yaqaanin dadku kuu yimaadaan oo kale ay rabaan inaad dhir ku daweysid waxaan dhirta markii hore waan qoray qoraal badan baan ku sameeyey buug weyno albanaan ku qoray markii dambe maskaxiyan baan u hayaa marka dhakhtarku soo marka uu qofka dawada u qorayo dawo madaxa ka isku xusuusan ma qoro saasoo kalaan ugu daweeya qof markuu yidhahdo ama waraysto idhahdo xagee laga hayaado ama nabar muuqanaya ha ku yiilo ama xanuun dee ku qarsoon lafaha ama jidhka ku jira ha noqde ama caloosha ku jire marka aan waraystaan qofna dhirta u doonaa qofna nabarkii ii muuqanayay markaa uu muuqdo yaanu raadiyaa hadeer maskaxiyan baan u hayaa sida maskaxdeeda sida bowgii oo kale ugu jirtaa bal ka waran kala garashada iyo sidaad u kala garato iyo dadkeena dhegaysanaya oo kale magacyada qaar ay iyagu yaqaaniin dhiran cidiba cunin laakiin deegaanada soomaalida dadkeena dhegaysanaya ku badan yahay oo aadaga faa'iideyn karayso kuweebaa ka mid sida geedka aan ku leeyahay kanaacadoo kale haddii guriga la dhigo ama lagu beero ma soo gasho kale ma cunto kanaacado geed kalaa jiro oo geedka aan qabsinka iyo dhaymahana ka qayb qaata nabarada lagu dhayo qabsinkana daqiiqado waxaa kulle anuusan saac dhammayn ku fura labadaa geedoo kale sidoodoo kale mid dubow baa layihaha dubow ha sida maaragtay geedka infectionka oo kale infectionku wuu badan yahay dhowr dhir dhowra weeye lama dhuuxa geedka layaha ka mid a ha waxaa ka mida geedka layaha weelawadka aadan waxaa jira waxyaabo badan bay dadku ka hadlaan dhirtu faa'iidana way yeelan kartaa dhibna way yeelan kartaa bal ka waran markaad dhirta isticmaalay sidaad rabto inaad dadka ku daweysid oo kale sideybaad uga hortagtaa qofka geedka aad siinayso oo kale inaysan dhibaato u geysanin oo xaniinkuu ka cabanaya mid ka badan aysan sabab ugu noqonin inuu wax ku noqdo oo kale cabdikariim afartankaa sannadood baan wax ku daweynayay dhirta markii horena nin kasta oo aan wax ka qorayo ama awoogaya aabbahay ha noqoto ama cid kale ha noqotee sida uu wax ugu daweynayo iyo qiyaasta uu wax u siinayo qofka sida kariinka oo kale yaanu qiyaastay oo arkay intii ay ii tilmaameen horta marka horeysa kama badiyo marka labaad waxaa raacaa weli afartankaa sannadood aan dadka siinayay qofki igu yidhaahda waa ku bogsaday mooyaane qof igu yidhaahda xanuun buu ii kordhiyay ama waxbuu iyaalay weli mahayo ma jiraan dhir deegaanada soomaalida laysla yaqaano oo caanka oo aada isticmaasho oo dadku ay garan karaan haa way jiraan siba maqaarka maaragtay qofku maqaarka ee lirtu ku kaco laba geed oo midna laba geedu inta la isku tumo qofku isla radiyo qofku habeenkii intuu caagad ka mirto ku qubaysanayo midna markaana la marinayo baridiisa waa baryo moogta sida geedka ciraqsuuska iyo salaalmacda geedka la yidhaahdo iyo geedka la yidhaahdo mirowga saddexdaa geed waxalaale wixii maqaarkaasa oo ilerjiya ama cuncuna oo dadka ku dhaca saddexdaa geed weliba siiba geedka layaha salaalmacda iyo geedka layaha ciraqsuus labadaa geed baa lagu daweeya waxaa loo isticmaalaa marka hore waa isku radinaysaa biyuhu ku qoysanaya salaalmacda waa xididkeeda waa xidid jilicsan geedka layaha ciraqsuuskana baryuu leeyahay baridaad soo goosanaysaado intaad tunto intaad ku radisay biyahan mooyee markaad tuntaad inta kale jirkaagu qoyanarersa aroortiina waad ka qubaysanaysaa waxaa jira dhir aad dadka u siiso dadka ay qumanka ku kacaan iyo xoqadaha geed baa horta asal oo ah geedka la yidhaahdo gacmo dheeraha xido baryaa buu leeyahay waa la dhiraya waa la jexjaxaya intaa in xubintaa yare farta in leeg aroortii iyo habeenkii iyo duurka calashanaya waa ugu badnaan waa one week inuu ku gaadhaan lagama yaa laga yaaba inuu iskuba gaadhin iyo geedka la yidhahdo ilkahana lagu daweeyo la yidhaahdo nagaardeebta labadaa geed yaa ilkaha lagu daweeyey ha midna waxaa la yidhaahdaa baalkii gacmo dheere waxyaaba fara badan baa jira aadan oo ay ka mid ka yihiin xanuunada lafaha oo kale marka lafuha ama ay jabaan ama madaxa nabar kaga dhaco dhir baa jirta aada saarto oo geed ah bal ka warra geedahaas iyo lafaha sidaad ku daweyso oo kale lafta jabta ee lugta ama gacanta oo kale iyadu waxeedu waa kabay la kabo ma garatay haddii madaxa lafta jabta ee madaxa waxaan mariyaa dhowrkii geedka layihahdo awradhayaha xididkiisa diirkiisa xididka iyo geedka layihahdo gowracatada ama udaadaysta dadka dhibasida u yaqaan labadaa geed baa laysku tumayaa waa la yaro qoynaya waliba canaadhii lagu qooyaa wacan waa lagu dhooyayaa hadday disantahay hoos u dhacdana way soo kicinaysaa hadday burbur tahayna banaanka usoo saaraya daqiiqada gudahood aadan waxaa jira waxyaabo fara badan oo dadkii hore soomaaliyeedna ay si weyn u isticmaali jireen ilaa haddana la isticmaalo oo dadka qaarkoodna ay aaminsan yihiin oo waxyaabaha la yidhahdaa waa dhirkarinta oo waa dhaqan ay ilaa hadda dadku isticmaalaan maxay tahay taas oo kale maadaama adigu aad aqoon u leedahay dhirta muddo fara badan oo afartan sanaan aad ku jirta dhirkarintu waa laba mid habraha kariyo aan maba isticmaalo waan aqan geedkeeda laakiin islaamaa soo gooyo oo waxaad kariyaan iyagu waqti dheer oo maalma ah maantao kale markay dabka saaraan ilaa caawa saaraanayo marba ilmaha way ku uminayaan waa madaxa waxa kasoo yaaca caruurta laakiin anigu waaba ka daayo geed baan mariyaa laba jeer haddii saa loo mariyo loo habeen ku seexdo usan la soo kicin maqaarkay ka mid yihiin waxaas ma ogtahay xanuunada maqaarka islaamuhu siwaaka hor geedkaasi u kori jireen waxaa jira laba xanuun haddaba xulbad xanuun la yidhaahdo haddana laba u kala baxa midna xulbad feedhood baa layidhahdo waata caruurtii raagto oo karto oo naqasku qabto midna wuu shubaayo wax cad cagaara oo aad moodi geeda u dhigaayo calooshay ka qabataa labada midalba geed buu leeyahay tan caloosha ka qabatay uu shubo geed loo kariyo biyaa loogu in xulbada iyo biyo iyo geedka iyo adayga xididkiisu ka mid yahay dhowr geed baa laysugu darayaa marka biyahaasaa la cabsiinaya looguna qubaynayaa midna waxaa layaha xulmad feedhoodo waa taa feedhaha ka qabataa uu riiraago qofku oo odayaasha hore odhan jireen maxaahayd naag wax jabantanay ku naag tirin xulmadinay ku caruur tirin aad garan weydo geed baa jira bari ama sixin loogu kariyo ilaa adigu waxaa la karinayaa geedka five hour ama four hour and half waa bari iyo subag iyo geedkaa laisku bislaynaya markuu bislaado hadhow subag iyo saaf yaado ta lagu yar uumiya yaa la siinaya shanka iyo afka iyana waa lomari waa la siinaya waa lagu duugaya saasaa isna loogu daweeya dadka aad ku daweysaa qaniyada maska oo kale ama dadku baalo u qaniinaan bal ka waran geedaha aad ku daweysid marka dadka reer miiga ama dadka magaalada jooga ay ku yidhahdaan bahal baan na qaniinay ama aada la kulanto ama ay ku yimaadaan oo kale dhirteebaad u isticmaashaa way jirtaa saddex geed saddex geed baan ku daweeyaa qofka maaragtay qaniyada oo kale geed waxaa la yidhahdaa geed abees baa layihaha waa geed gaagaaban haddee burta in cabdilla xasan baa inoo ku sokaysa meeshu ku yaalo mamcuu ka baxa geedna waxaa la yidhaahdaa basalbaar oo naqibuu soo baxa basashuu eegahayo laamihiisu midabka abeesadoo kale baarkiisu yuu yeeshaa bari weyn oo ta basashoo kale oo xuubablena wuu leeyahy geedna waxaa la yidhahdaa lamagooyaan oo xeedkiisa yaa la siiyaa ha labada geedoo kale ka awoodooda ka sita saddexdaa geed baa lagu daweeyaa calshiil la calasiiyo oo gawska loo geliyana waa lagu daweeyaa inta la isku shiilo bari lagu shiilona waa la kabasiyaa waana lagu dhooba inta la isku tumo labadaa noocbaa saddexdaa nooc baa loo siiyaa qofka daqaniyada uu calalinu calaliyo laba ahaan weeye markaa labagooda calaliya labaa la calalsiiyaa iyo subagaasoo loogu shiilo oo la kabasiiyo iyo dhoobis inta la tumo oo biyo lagu daro lagu dhoobo intaa unbaa loo siiya ma ku kala duwan yihiin carada iyo deegaanta iyo meelahay ku kala yaalaan oo kale waxay ku kala duwan yihiin cabdikariim dhirtu horta mamac iyo dadib bay ka kala baxdaa isku awood maha waxaa awood badan oo dawo badan dhirta mamaca dhulka cariska ama buuraha mamaca ah ka baxda yaa dawo badan midule horta dawo waa leedaha laakiin waxaa baawar weyn dhirta mamaca ka baxda waxayna u badan tahay dhirta wax lagu daweeyaa inay mamaca dhulka cariska ama mamacyada buuraha mamaca oo kale ka baxdo markaan u fiirsado ilaa waan tegay kenya ilaa etoobiya waan tegay dhulkan gobolkaa aynu joogno gobol la dhiri ma jiro anuu boosasaan tegay iyo qardho iyo hargeysa iyo baan tegay saddex meeloosaddex meelood marka laga dhigo laba ahaan waan ka waayay dhirta gobolkeena ka baxee wax lagu dameeyo jiro dhir aan iyaga dee xanuun iyo jabniin iyo wax kalen loo isticmaalin laakiin layska cabo oo dadku isticmaalaan soo ma jiraanoo dadku intay ku yimaadaan oo kale dhira isticmaashaa jirta oo siba hataa ku caloosh soctay oo kale waa isticmaalaa dadku waxaa jira xataa abateedka qofka abateed ku xuma dhir aan siiyo oo baahi soconaysa aad noqonayso gebigaaga waa jeclaysanaysa inaad wax iska cunto oo abateedka ay cunaan dhirta caloosha jilciso oo dadku dee isagoo aan xanuunba haynin kodhownihu calooshu iskaga taagtayoo waxbaa iga siiyaho aan u baahanahay geedkaasaan u baahanahay dhirtaasaa jirta kaneecada oo kale waa dadka dhirta aad usoo goysid dhirta loo isticmaalaa waatee kaneecada iyo bahalka leeya tyforka geedka la yidhaahdo micigoodlaha iyo kariiriga midhaha yaryar ee bislaada leh caruurta adhiga ka dhigato labadaa geed baa ka dawaa waa laisku daray wuuna carishanaya qofku intaad isku tuntoo biyo ku rad sufur mugi habeenkii ama laba sufurba yaad bakeeri aroorta ka meeranaysaa liqaysaa sufurna bakeerina duurkaad liqaysaa waa la hubaa inaadan kanaac ka cabanay haddii alla aadan weli waxaa jira dad badan oo kaala hadla xanuunadan ay ka midka yihiin kuduudiyahoo kale oo dad qaar yidhaahdeen dawooyin fara badan buu dad u siiyey xanuunkaasoo kale dhirtaad ku daweysaa waa noocma dhirta xanuunka anugu kuduudiy ahaanba markii hore uma oqooni qofka lafaha lowiyada iyo laga qabto oo tabcaama yaan dhirtaa ku daweyn jiray kuduudiyahina wuxuu noqday baa lafa xanuun iyo jir xanuun aad u adag marka waxaan ku daweeyaa geedka layihahdo geedcambaarka iyo geedka la yidhahdo mirow iyo ha iyo dhalamadhuuxu waa saddex nooc nooc dhalamadhuux ka mid a oo lafaha loo cabo saddexdaa geed baa siiya qofku hadduusan dhirta aqoonu lahayn aadan oo iska cuno ama isagu iska soo goosto ama maalin intaad adigu ku daweysay oo uu kaa arkay uu iska doonto ama qof kala siiyo dhibaatooyinka ay leedahay waa noocma waxay leedahay dhibaatooyinka ay leedahay waxaa weeye qofka horta geedka inuu fahmo oo loo sharaxo uu inta uu ka qaadanayo iyo dawadiisa loo sharaxo mooyaane inuu iska cuna horta naftiisu dee dhibay soomaad garan qofkana waxaan jeclahay anigu markaan geedka siinayo inaan intii anigu aanu siin jiray siiyo intaa ha ka badsan baan idhahdaa haddaad soo gurato xataa intaa in ka badan ha ka qaadan waxay leedahay dee xanuuno badan buu keeni karaa inuu iska badiyo oo waxyeelo ku keeno inuu wax yar cabo oo uusan wixii ay waxtarka u lahayd uusan gaadhsiin si badan bay leedahay maadaama aad dhirta aqoon u leedahay oo muddo afartan sana ku jirtay dhakhaatiirta qaarkood waxay ka hadlaan in dhirta la iska ilaaliyo bal ka waran dooda dhinaca kale ka taagana ah ee odayaasha dhaqanka ee dhirta wax ku daweeya inay hubiyaan oo aysan dhibaato dadka u geysanin bal ka waran maxaad idinku taa ka aaminsantihiin waxaanu ka aaminsanahay anigu shaksi ahaan ta ay dadka siiyaan iyo ta aanu bixino teena dhib yar baan aaminsanahay oo srfect yar oo sun yar qofku hadduu say tahay u bixiyo dadka u siiyo teena dhib yar waayo waxaan dawadan dadku qofkii iyagu siin maaya marka dhakhaatiirtu horta waa ku mucaaray dhirta amba haddii laga yeelayo dawadan yaryar laga keena dabadaha waa joojin laha wiil yarbaa maaloo nooga shekeynaya china jooga oo dhakhtar ka bad dhakhtirnimo ka bartan adeeruhu inaabtagay dhalay hadeerna ilaa lix sano jiray wuxuu yidhi waxaa loo noqday dawadii maadig ahayd baa loo noqday buu yii dumbigii ha dumbigii baa loo noqday buu yidhi china buu meesh walba saasaa loogu tuunsan yahay dawadaasaana laga qaadanaya dhegaystayaal waxaa intaasu inagu eeg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay dhaqanka daweynta dhirta sidii dadka hore ee soomaaliyeed ay ugu daweyn jireen iyo sida hadda ay dadku u isticmaalaan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa aadan maxamed saalax aadan weli oo muddo afartan sannadood ay dadka ku daweynaya dhirta barnaamijkaasi mid lamida intaan ku kulmi doonno dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgeli
aad buu mahadsan yahay cabdikariim cabdulaahi olol oo nala socotiinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad ka dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga e v o a haatana ciyaarihii waxaa u diyaaraa cabdiqaadir samakaab
aad baad u mahadsan tahay sahra aan ku horeyne kooxda horseed ee kubadda cagta oo ka mid a kooxaha heerka koowaad ee soomaaliya ayaa ku guulaysatay koobka jenaraal daa'uud oo ka mid ah labada tartan ee ugu waaweyn ee ka jira soomaaliya kadib markii saddex iyo labo ay uga adkaadeen kooxda muqdisho city oo ay kula tartamayeen horseed oo laba gool iyo eber ku hogaaminaysay qaybtii hore ee ciyaarta ayaa goolasha waxa ay ka heleen xidigahooda kala ah mahad shiine iyo xasaasi laakiin markii laisu soo laabtay ayaa kooxda muqdisho dadaal badan kadib waxay iska soo celiyeen hal gool oo uu u dhaliyey faysal hazard sidaana ciyaarta ay ku noqotay mid furan oo laba gool iyo hal ah labada kooxood ayaa muujinayay dadaallo dheeri ah oo midba midka kale ay shabaqooda ku weeraraysay laakiin sidoo kale difaacooda ayaa ahaa mid adag oo ciyaaraha qaar ama goolasha loo filan kara inay dhasheen ay iska soo saarayeen kooxda horseed oo doonaysa inay ciyaarta disho ayaa goolkii saddexaad la timi waxaana u dhaliyey ciyaaryahan xasaasi waana goolkii labaad ee uu ka dhaliyo ciyaarta faynalka ee koobka jenaraal daa'uud dhammaadkii ciyaarta ayaa kooxda muqdisho city oo laga gacan sarreeyey ee la timid goolkeyday labaad laakiin waxba kama uusan tarin goolkaas inay dib uga soo laabtaan guuldarradii soo gaartay iyo koobka oo hortooda lagu qaaday kooxda muqdisho city ee kubadda cagta ayay xalay u ahayd habeen murugo oo ay tahay inay iska ilaawaan halka kooxda horseed oo wadata kooxda baambeyda ay ku jiraan habeenno farxadeed iyo maalmo farxadeed macalin cabdijoon oo falsafad ciyaareed oo cajiib ah ku ciyaarsiiya kooxdiisa ayaa u muuqda mid horumarinaya horseed isagoo sidoo kalena doonaya inuu ku tiirsanaado ciyaartooy da'yar cabdijoon ayaa xilli ka mid ahaa ciyaartooydii loogu jeclaa ee qadka dhexe ee soomaaliya isaga oo markaasina wakhti badan u soo qaatay ama u soo dhelay xulka qaranka ee soomaaliya hadda cabdijoon oo macallin ah ayaa waxa uu hogaaminayaa kooxda horseed oo xilli ka mid ahayd kooxihii ugu waaweynaa dalka laakiin hadda ayuu u muuqdaa mid dib u soo dhisaya kooxda ayaana hadda soo kabanaysa koobkan oo muddo dheer lasoo qabanayay ee jenaraal daa'uud ayaa xusuus iyo maamuus looga dhigaa taliyihii ugu horreeyey ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya allaha u naxariistay jenaraal daa'uud waxaana xiise gaar ah u sii yeela in mar kasta ay ku tartamaan kooxaha waaweyn ee ugu taageerada badan dalka dhinaca iyo yurubna weli waxaa la hadalhayaa tababaraha cusub ee kooxda tottenham hoose murinho oo haddaba shirkiisii jaraad ee ugu horraysay qabtay markii uu kooxda ku soo biiray murinho ayaa ammaan u jeediyey tababarihiisii ugu horreeyey dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa murinho ku tilmaamaya inuu kooxdan tottenham oo la ildaran xanuun koob la'aan uu ka dawayn doono islamarkaana uu koob u qaadi doono murino ayaa ka mida mid ka mida tababarayaasha ugu guulaha badan qaaradda yurub isagoo horyaallo kala duwan iyo kooxo kala duwan oo ugu soo leeliyena koobab kula soo guulaystay hadda ayaase looga fadhiyaa in kooxda tottenham uu ka beddelo xaaladda ay hadda ku jirto wararkeennii cayaarahana waa nagaintaa
aad buu mahadsanyahay cabdiqaadir samakaab oo ciyaaraha nala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa v o w washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jilleecaynaa xodka fanaanka cabdinuur allaale
heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka cabdinuur alaale waxaa ay ugu dambeysay barnaamijkeena dhallinyarada ee maanta wadajir waxaanu kugu soo jeedinayey anigoo ibraahim xasan daamdurey iyo zahra ciidle nuur farsamadii jimi fariga intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
oo cad ceedaysuma dhigteen ani calooshayday oga